أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga al andulus aa kaidiin hayso kooda ugu door karoon waxaa kamid ah dagaalo dhowr jeer lagu jibiyey maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ka dhacay duleedka degmada maxaas ee bariga wilaayada hiiraan warbaahinta dowladda kenya ayaa qiratay in weerar khasaare kala duwan geystay uu ka dhacay gobolka laamuu ee dalka kenya mid ka mid ee wargeysyada ugu afka dheer wadamada reer galbeedka ayaa daabacay warbixin ka deerinaysa jiritaanka kooxda ridada soomaaliya madaxa kooxda ridada soomaaliya ayaa si degdega looga yeeray magaalada adis awa ee caasimada dalka ethoobiya maamulka ridada jubbaland ayaa sheegay inay hareereeyeen maleeshiyaad u wata cabdishiijanan oo ku sugan duleedka degmada baled xaawe ee gobolka gedo munaasabad lagu daafurayay muasasa cusub ayaa ka dhacday degmada bulufulay ee wilaaya saamiga ee baay bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada rabdhuure ee wilaaya saamiga ee bokol ayaa goob fagaaraha ku daawaday aflaam jihaadi ah يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo axada taariikhdan ay ku beegan tahay labada bisha safar sanada hijri walaalahayaga muslimiinta kuu soo dhawaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan dagaalo dhowr jeer lagu jibiyey maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ka dhacay duleedka degmada maxaas ee bariga wilaayada hiiraan dagaalo culus oo in ka badan saddex jeer lagu jibiyey maleeshiyaadka murtadiinta ayaa saaka waxay ka dhaceen duleedka degmada maxaas ee wilaayada hiiraan dagaaladan ayaa khasaar kala duwan lagu gaarsiiyey murtadiinta waxaana jira dhimasho iyo dhaawac soo gaartay cadowga allah dhanka kale wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay agaarka deegaanka lamber lixdan qarax kula beegsadeen kolonyo ka tirsan kufaarta afrikaanta qarax ayaa haleelay gaari booyad ah waxaana halkaasi ku bakhtiyaal askari oo ka tirsan kufaarta afrikaanta mid kalena oo ku dhaawacmay iyadoona gebi aanba ay burburtay gaarigii booyadda ee qarax uu haleelay dhanka gobolka laamuu ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culis ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka basuuba ee gobolka laamuu oo ka mid ah dhulalka muslimiinta ee xoogga ay ku haysta saliibiyada kenya dagaalka intuu socday waxa uu xoogan oo ka kacay xerada kufaarta kenya warbaahinta dowlada saliibiyada kenya ayaa si aada u hadalhaysa weerar khasaar kala duwan geystay oo ka dhacay gobolka laamuu faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen nuur cali warsame abuusheeba wararka ka imaanaya gobolka laamuu oo ka mid ah dhulalka muslimiintu ay leeyihiin balse ku hoos jira gumaysiga salibiyadda kenya ayaa sheegaya in weerar culus lagu ekeeyey saldhig ciidan oo ku yaala ismaamulkaasi warbaahinta gudaha kenya ayaa saacadihii lasoo dhaafay aada u hadalhaysay weerarka waxayna sheegtay in weerarkaasi uu ahaa mid toos ah oo ay fuliyeen ciidamo aada u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbaahinta kenya oo soo xiganaysa dadka kenyaanka ah ee ku dhaqan tuulo lagu magacaabo basuuba oo ku taala kaymaha booni ee laamuu ayaa sheegay in ciidamada shabaabulmujaahidiin weerar ay ku ekeeyeen xero ciidan oo ay ku sugnaayeen ciidamada loo yaqaano g s u-da weerarka ayay sheegeen inuu qaatay muddo saacad ah ciidanka weerarka fuliyey ee mujaahidiinta ah ayay tilmaameen inay adeegsanayeen hubka culus iyo midka fudud dhowr baalooto r b g ah in lagu beegsaday xerada ayay sidoo kale soo tabiyeen dadku dadka kenyaanka ah ayaa warbaahintooda u sheegay inay argagax ka qaadeen weerarka oo ay dareemeen cabsi xogan jawiga deegaanka ayay ku tilmaameen inuu ahaa ka hor weerarka mid degan balse weerarka markii uu bilowday ayay sheegeen inay wax walba isbedeleen oo argagax iyo jahwareer ay qaadeen warbaahinta kenya waxay sheegtay in weerarkaasi uu dhacay habeenkii jimcaha uu soo gelayay waxayna tilmaantay habeenkaasi inay dadka deegaanka u ahayd habeen cabsi iyo argagax ah balse warbaahinta maxalliga ee kenya wax faahfaahin ah kama bixin khasaaraha ka dhashay weerarka oo badnaa saraakiisha kenyaanka ay ka aamusaan ama ay qariyaanba jasaaka allaahu kheyran walaalka abushiiba mid ka mid a wargeysyada ugu afka dheer wadamada reer galbeedka ayaa daabacay warbixin ka deerinaysa jiritaanka kooxda ridada soomaaliya tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen cuhmaan axmed dhuubow duulaanka saliibiga ah ee lagu soo qaaday dalka soomaaliya ayaa xilligan kufaarta caalamku ay si buuxda u garowsadeen in gebihaanba uu hadda bariiqday islamarkaana fuuqbax militari iyo mid dhaqaale ay ka dhaxleen dagaalkii qaraaraa ee muddada dheer ay kula jireen geesiyada towxiidka ee mujaahidiinta xarakada al-shabaab wargeyskada ignomisti oo safka hore kaga jira warbaahinta caalamka gaar ahaan kuwa ingiriiska ayaa baahiyey warbixin dheer uu ku lafa guray fashilka dulhoganaya kooxda ridada iyo dhiiqada ay cagaha kula jirto taas oo ciwaan looga dhigay mashruuca dowlad dhiska soomaaliya oo qarka u saaran in gebi ahaanba uu burburo murtad xasan sheekh maxamuud ayay warbixintu tilmaantay in uu ku fashilmay dagaalkii uu ku cilaamiyey mujaahidiinta kadib markii dib lagu soo camcamiyey madaxa kooxda riddada soomaaliya oo ay ka soo wareegtay saddex sano iyo dheeraad iyadoo muddadaasi meelihii ay maleeshiyaadkiisa riddadu ku ruqaansadeen ee bartamaha soomaaliya ay mujaahidiintu dib ula wareegeen warbixintu waxaa kale oo intaasi ku dartay in mujaahidiintu ay weeraro qorshaysan ku beegsadeen xasan gurguurta laftirkiisa kaas oo si dirqi ah uga badbaaday inkastoo ay jiraan ayay tiri warbixintu xubno kale oo goobta ku naf waayey sidoo kalena wargeysku wuxuu ka shanqariyey in sanadkan xerada xalane ay bartilmaameed u noqotay howlgallada mujaahidiinta falanqeeyaal caalami ah oo wargeysku xusay in tiradoodu ay sii kordhayso marba marka ka dambeysa ayaa cabsi iyo warwar badan ka muujiyey in caasimadda soomaaliya ee muqdisho ay gali doonto gacanta mujaahidiinta al-shabaab xilli ay sii yaraanayso taageeradii kufaarta reer galbeedku ay la barbar taagnaayeen kooxda riddada soomaaliya muuqaalka noocan ah ayuu wargeysku sheegay in uu ka dhigan yahay halista uu ku jiro masiirka mid ka mid ah mashaariicdii dowladdiska ee ugu da'da weynaa ee adduunka uu la daba joogay kooxda riddada soomaaliya oo kufaarta caalamku ee muddada badan ku soo tacabeeleen kooxda fadhiidka ah ee gaalada u ciynsan maalgelinta reer galbeedka ee sii yaraanaysa ayaa sidoo kale uga sii dari karta kooxda riddada oo markii horeba aan cago badani ku taagneen iyadoo maalgelinta ciidamada calooshood u shaqaystayaasha afrikaantuna uu murun ku jiro muddo siddeed bilood ah ilaa xilligan aanan la helin cid u soo banbaxda bixinta qarashaadkooda the ignomist waxaa kale uu carrabaabay in midowda gaalada reer yurub oo iyagoo niyo jabsan ay si cagajiid ah ku bixiyeen qarashaadka howlgalkii kan ka horreeyey ee atmis taas oo uu wargeysku tilmaamay kana dhigan howlgalkan cusub ee isbahayse gaaleedka ee yuusom uu madaxa la galay xaalad quus ah dowladaha qatar imaaraadka carabta iyo sacuudi carabiya ayuu wargeysku tilmaamay in iyaguna ay diideen codsi midowda afrika u gudbiyey oo looga dalbaday in ay bixiyaan qarashaad deg deg ah oo lagu maalgeliyo howlgalka dhinaca kasii laalaada ee isbahaysiga ee yuusom xilli maraykankana uu jartay lacagihii kaga bixi jiray kooxda riddada soomaaliya islamarkaana uu laalay qoondada miisaaniyaddii cuntada shidaalka iyo gunnada uu siin jiray calooshood u shaqaystayaasha uu ku adeegto ee danab warbixintu waxay sheegtay in natiijolaan ay ku soo dhammaatay tobannaan sano oo taageero dhan weliba ah lala barbar taagnaa kooxda riddada iyagoo xilligan dalalka reer galbeedka gaar ahaan maraykanka uu ka dhex jiro guux aadu xoogan oo tilmaamayo rajabeelka laga qaaday dowlad dhiska kooxda riddada ee muddada badan lasoo tabantaabinayay peter farm oo ahaan jiray ergeyga gaarka ah ee arrimaha afrika u qaabilsan maamulkii hore ee donald trump ayaa isagoo tilmaamaya sida looga niyad jabay kooxdan waxa uu yidhi soddon sano haddii ay shaqayn weyday ma la odhan karaa waa in wax kale la tijaabiyo taliyihii hore ee maleeshiyaadka calooshood u shaqaystayaasha danab axmed cabdulaahi sheekh oo wargeyska uu soo xigtay ayaa isagana si weyn ugu qaylo dhaamiyey ugaarsiga lagu hayo taliyayaasha sare ee maleeshiyaadka isaga oo walaac xoogan ka muujiyey dilalka isdabajooga ah ee uu sheegay in ay mujaahidiintu ku beegsadaan saraakiisha ciidanka riddada wargeyska wuxuu daboolka ka qaaday in cabsida ugu weyn ee xilligan jirta ay tahay in mujaahidiinta oo u ruqaansaday dhinaca magaalada muqdisho maadaama allaha falligii la wiiqay awooddii ciidamadii huwanta ahaa ee muddada badan duulaanka shaadala dirirka ka waday dalka soomaaliya wargeyska isaga oo tilmaamaya sida uu gobolkeeda u sii dhacayo kooxda riddada soomaaliya ayuu yidhi mid ka mid ah dowladaha afrika ugu jilicsan ayaa u muuqata mid sii daciifaysa sidoo kale gudaha washington waxaa ka jira ayuu yidhi wargeyska dareen laga dheehan karo sida uu maraykanka uga rajo dhigay kooxda villa soomaaliya isagoo xilligan u muuqda mid rabitaankiisa uu janjeero dhanka maamulada gaaloraacyada ee puntland iyo somalilan oo loo arka ayuu yidhi wargeysku saaxiibo uu maraykanka u isku halleen karo oo ka wanaagsan kooxda riddada soomaaliya ee uu garwadeenka ka yahay murtad xasan gurguurte the sofan center oo ah hay-ad madax bannaan oo u as-aasay sarkaal horay ugu tirsanaan jiray hay-adda sirdoonka maraykanka ee loo yaqaano f b i una qaabilsanaa la dagaalanka mujaahidiinta alqaacida ayaa warbixin ka qortay sida ay mujaahidiinta ugu gacan sarreeyaan dullaanka soomaaliya oo la baahiyey khamiistii lasoo dhaafay lagu sheegay in marnaba aan la isku indhitiri karin xaqiiqada tilmaamaysa suurtagalnimada la wareegista mujaahidiinta ee magaalada muqdisho oo haatanbu ay ku go'doonsan yihiin ayuu yidhi kooxda riddada soomaaliya macadka lagu magacaabo queensy institute for responsible oo fadhigiisu yahay washington d c ayaa isagana dhankiisa warbixin uu laba cisho ka hor ka qoray duulaanka maraykanka ee soomaaliya ku sheegay in lagu guuldaraystay duqeymihii maraykanka uu muddada badan ka waday soomaaliya kuwaas oo haba yaraatay aan waxba ka dhimin ayuu yidhi awoodda mujaahidiinta taasi beddelkeedana ay sii xoogaysteen ayuu yidhi gaalkaasi macadka oo daraasaad ku sameeyey fuuqbaxa dhaqaale iyo midka militari ee maraykanka uu kala kulmayo soomaaliya ayaa ku baaqay in dib u habeen lagu sameeyo siyaasaddiisa arrimaha dibadda ee maraykanka ee ku wajahan iska horimaadyada islamarkaana la joojiyo duulaanka saliibiga ah ee lagu qaaday dalka soomaaliya kaas oo uu sheegay in khasaare baaxadle uu ka soo gaaray dowladda maraykanka arrinta ay maraakiista daraasaadka reer galbeedka iyo falanqeeyaashuba ay la yaaba yihiin ayaa ah sida ay ciidamada mujaahidiinta dib ugu soo ceshadeen dhul ballaaran oo dhaca bartamaha soomaaliya islamarkaana cafka ciidda ugu dareen kumanaan askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda kooxda riddada ee taagta daran waxaa isugu darsoomay siyaasad xumo khilaafaad daakhili ah waxaa ugu daran ee hadda laga cabsi qabo in ay dumiyaan mujaahidiinta soomaaliya jasaaka allahu kheyran walaalka cuhmaan madaxa kooxda hirdada soomaaliya si degdeg ah looga yeeray magaalada adis awa ee caasimada dalka ethoobiya tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen murwaan moxamed xilay sii xoogaysanayaan ololada awoodeed iyo siyaasadaha isdiidanaya ka jira geeska qaaradda afrika ayay kooxda hirdada soomaaliya wajahaysaa cadaadisyo hor leh ooga imaanaya xabashada etoobiya abiy axmed oo ah ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa xasan gurguuta iyo xubno ka tirsan maamulkiisa uga yeeray magaalada adisaaba si uu wax ugu weydiiyey xiriirka kala dhexeeya masar ilawareedyo ayaa sheegaya in xasan gurguutu uu aqbalay amarka uga yimid ra-iisul wasaaraha etoobiya balse wuxuu sii maray ismaaciil cumar geele madaxweynaha xukuumadda jabuuti si uu ugala tashado qaabka u wajahayo cadaadisyada uga imaanaya etoobiya xubno ka tirsan wafdiga xasan sheikh ee loo qorsheeyey inay ku waheliyaan safarka adis ababa ayaa la sheegay in etoobiya diiday inay soo raacaan waxaana looga tegayaa waddanka jabuuti abiy axmed ayaa madaxa kooxda riddada ku cadaadinaya inuu aqbalo xusuumaadda ka qaybgalka xaflad weyn oo lagu furayo biyo-xidheenka allahda balse ay ka cagajiidayaan madaxda kooxda riddada sababay la xiriira raaligelinta dowladda masar xukuumadda adisaabo waxay doonaysaa in nidaamka muqdisho uu wafdi heer sare ah uga qaybgalo xafladda warar kale ayaa sheegaya in etoobiyaanku ay diidan yihiin inay ciidamo masaari ah xagaha soo dhigaan soomaaliya dowladda xabashada etoobiya ayaa doonaysa inay hesho qayb ka mid ah biyaha badda soomaaliya iyadoo adeegsanaysa awooddeeda siyaasadeed iyo midda ciidan intaba iyadoo kooxda riddada taagta daran ee ka jirta soomaaliya ay ku dhaxafanayso siyaasadaha isdiidan ee dowladaha gobolka jasaaka allahu kheyran walaalka marwaan maamulka riddada jubbaland ayaa sheegay inay hareereeyeen maleeshiyaad u wata cabdishii janan oo ku sugan duleedka degmada balalxaawe ee gobolka gedo tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen casaam carafaad maxamed xuseen alqaadi gudoomiyaha gobolka gedo oo ugu magacaaban maamulka riddada jubbaland ayaa sheegay in ciidankooda ay ku hareeraysan yihiin maleeshiyaadka uu wata cabdirasiid janan ee ku sugan xerada lagu magacaabo u k waxa uu sheegay in afarta dhinac ay ka taagan yihiin islamarkaana wax dhaqdhaqaaqa ay sameyn isagoona sheegay in dhaqaale ay ku soo qaateen in dhibaato ay ka abuuraan magaalada balad xaawo musidkan ayaa intaasi ku daray dagaalkii jimcihii lasoo dhaafay ka dhacay duleedka magaalada uu yimid kadib markii ciidankooda weerar ay ku soo qaadeen maleeshiyaadka cabdirashiid janaan cabdirashiid ciidanka la socda waxay ku sugan yihiin xerida u k oo weliba geesaha laga taagan yahay halkaas ay ku sugan yihiin waxaa ka taagan ciidanka dowladda jubbaland ayaa maaragtay ayaa geesaha ka taagan wax dhibaato aana hadda kale ma jiraan waxaan ka qabanaynaa fidnadooda in maaragtay bulshada soomaaliyeed ee degmadan joogtay in maaragtay ay dhibaateeyaan ama ay xabadda ay soo xawileen aysan gudaha magaalada aysan usoo dhicin intaan ka shaqaynayno annaga difaac ugu jirna intaa wey dhinaca kale maxamed xuseen alqaadi ayaa beeniyey in maleeshiyaadkooda ay ku biireen dhinaca cabdirashiid janaan xaaladda magaalada baled xaawa ayaa weli qasan iyadoona weli ay maqan tahay isgaarsiinta magaaladaasi oo ay jareen maleeshiyaadka ardada jubbaland walaalow ciidan halkaa u goosanayo ma jiro waa falsafad iyo been oo ciidankii meesha jooga inta la fahinayo moraalka loogu dhisaa leeya ciidan baa noo soo goostay annagu ciidamo fara badan baa soo goostoon haynaa oo mana soo bandhigayno kuwa maxaabiisaan haynaa oo sodomeeye gaarayo sababta aanan usoo bandhigayninna waxaa waaye oo inaan saxaafad u sheegna aanan rabin waa ciidan qaran oo ciidankanagii annaga gobolka ku tababarnay oo gacanta ku haynay oo si qaldan dowladdu ay u amartay in dagaal ay ridaan marka ma dhacayso inaan ciidankeeni sidii cadow soo galay aan u sawirno ama aan saas yeelno moraal nooma noqonayso waxaa moraal darra iyo kalsooni la-aan iyo wax aan sharaf ahayn inoo ah ciidankii gobolkan joogay oo walaalaha in la isku diro taasaan annaga ka xunnahay laakiin isagu intaasuu rabaa inuu magac ka raadiyo oo dhowr askari intuu isu geeyira waxbaa soo goostay si dadkii soo dirsaday iyo dadkii fidnadan usoo dirayna uu u qanciyo in shaqo uu haayo marka annaga taas waa ka weynahay labada dhinac oo dagaal culus magaaladaasi ku dhexmaray jimcihii lasoo dhaafay ayaa hadda wada hob urursi iyadoona xilli weliba la filan kalo in dagaal dib u qarxo waxaa inta badan magaaladaasi ka barakacay shacabkii ku dhaqnaa magaaladaasi kadib markii guryahooda ku dhaceen madaafiic intay socdaan dagaaladaasi jazaaka allahu kheyran walaalka cazaam munaasabad lagu daafurayay mu'asasa cusub ayaa ka dhacday degmada buulufulay ee wila saamiga ee baay faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman si rasmi ah waxaa dhowaan degmada buulafulay looga hirgeliyey machad cusub oo waxbarashada dumarka ah kaasoo loogu magacdaray alnajaax xafladan taariikhiga ah oo ay soo agaasimeen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay waxa ay socotay in muddaha oon loo kala kicin waxaana ka qayb galay culimo salaadiin mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan machadka alnajaax litacliimi alkibaar ee hoostaga maktabka dacwada waxaa loogu talagalay inuu noqdo xarun waxbarasho oo gaar u ah dumarka muslimaadka ah si loo xoojiyo fahamka diinta islaamka culumta shareecada iyo aqoonta guud ee dumarka ku dhaqan degmada boolofulay oo halkan la isugu keenay al-najaax ayaa sidoo kale lagu baran doonaa farsamada gacanta sida harqaanka iyo cilaansaarka taasoo si aad ay u soo dhoweeyeen dumarka ku dhaqan magaaladan keegma baan aragay farxad wanaagsan maasha allah ilaahi subxaana watacaala oona sii walaayadan badan seeda weliya taan maba aragna yacni eedan hami jirnay ini ilaahi subxaana watacaala ini yacni gabdhaha muslimaadka nas sheeno maraakiistii hal mu'asasa la keelo maasha allah mu'asasatu najaaxna lambi oo litacliim alkubaar dadka weyn inay walka baradaan ilaahi subxaana watacaala kama hadayaana uma markaas kabacdi maya kama hadayaane walaayada guud baay insha allah yaa kama hadayaana jazaahum allahu khayran yalana may baan rajeena ini tan tankuwiin insha allah yaa ka rajeen ilaahi subxaana watacaala maasha allah xalqaanku mayba faa'iidan ayaa gabdho muslimaadka inay ciyaalshoo dharshaan oo xaafadda qotoladan iyo gurisha la rogaan yaa yacni faa'iidan ay waxyaabo badan ayaa faa'iidan ay gabdho muslimaadka inay baradan yaa ka rajeen insha allah yacni xooga saaran mu'asasada maadaama ay maftuux tahay wakhti kastaba la heli karo waxaan u badinayaa boqolkiiba sagaashan in laga faa'iidaysan doono insha allah xafladan furitaankeeda waxaa ka hadlay maamulaha macadka isagoo si kooban uga warbixiyey hadafka macadka iyo ujeeddada loo aasaasay mu'asasatu najaax litacliimi alkibaar nisaa'an walkubardan furitaanshe iyo antan kulmagna mu'asasada mayba lataa qaybooyin oo sidaa kow alqaraa'atu walkitaabati qayb oo farbar ah lama taxfiidan qur'aan alkariim qur'aanka kariimka hay xifdiintiis saddex alculuum alsharciya culuumta sharciga qayb lakabaradaw iyo ka koobanta mu'asasada mu'asasada bila farsamo oo dadka farsamada yaqaanka alleel magilley dadka oo farsamo yaqaanta intii aan ku sugnayn xafladan waxaan waraysi la yeelanay culimada iyo salaadiintii kasoo qaybgalay xafladda kuwaasoo ka hadlay dowrka muhiimka ee macadka alnajaax uu ka qaadan karo waxbaridda dumarka waa kuwan sheekh fu-aad maxamed qalaf iyo sheekh ibraahim maxamed saalax oo arrimahaasi ka hadlaya waxay ku kordhin kartaa shay aada u weyn maxaa yeelay muqararka hadda aan aragnay ee loogu talagalay mu'asasadan waa runtii aad iyo aad muqarar u qiimo badan weeye waxaa weeye kuwan farta aqoon baa farta lagu barayaa cilmi alxadiid iyo qur-aan baa la barayaa hadduu taxfiidka yahay hadduu tafsiirka yahay xadiidkii haddii uu yahay lafdiga xadiidka iyo musطalaxi laftigooda waa loo akhrinayaa fiqiga iyo usuushiisii waa lagu baranayaa marka waxay soo kordhinaysaa ummaddu khaasatan gabdhuhu inay cilmi weyn xambaaraan haddii gabdhuhu waxbartaanna mujtamacu mujtamac nadiif ayuu noqonayaa maxaa yeele nebigu sala allahu caleyh wasalam markuu tilmaamaya wuxuu yidhi haweenka aad iyo aad oga dhowrsada inna awala fitnatin banuu israa'iila kaanat fi nnisaa fitnadii ugu horreeyey ee reer bani israa'iil ku dhaceen haween bay ahaayeen marka maanta in haweenka lagu dadaalo oo la xubaro wax weyn bay soo kordhin doontaa biidniillah wallaahi maylahaa ilaah idin jeey ilaahya ka rajeeyana isbeddel weyn inay ku suubiyo doonta maadaama hortaba gabdhaha muslimaadka ee anbaahanaayeen inay walbaradan anbaahanaayeen tamay katusiyaasee marka durugdii iyo wasaa'il iyo maro fadan in lanfududaayd haddii oo fadaayaan haqaafadii waato haddii oo fadaayaan kitaabadii waato haddii fadaayaan culuumu sharci waato marka marka maasha allah may lahaa inay eed fursad iyo gabdhaha muslimaadka inay hambati aan rajeen insha allah ila hambati inay aad salaadiintu waxay sheegeen in macadku yahay fursad wanaagsan oo dumarka laga dhigi karo tiir muhiim ah oo lagu xoojiyo kaalinta diineed ee laga rabo muslimiinta iyagoo ku booriyey haweenka ku dhaqan degmada boolofulay inay si firfircoona uga faa'iidaystaan fursaddani ugu dambeenna sheekh xamse abu jacfar weliga wilaayada islaamiga ee baay ayaa madasha ka jeediyey kelimaad xul ah oo ka kooban dardaaran iyo tilmaamo ku saabsan muhiimadda waxbarashada iyo ka qayb qaadashada dumarka ee horumarinta bulshada muslimiinta intaba ma indardaarramaya in shaqadan geeka meelana kaba laawla fadaha ilo ka furahay lankastaba maho anduubada sidii miraaji la ka arag lahay hoob lankasta dowrka iyo kaalinta uu suka aadinyaha ku dhalaalaha ku baha bariyay maynin kooy doonee miro eed iyo eedlang mahadiya insha allahu tacaala qofka ardayda amaylu ku faday waqtigi inta usa kooya ninka talagala ardaynimadii usahan xaadir haddii darsalu ku bahow eta kala qaadadaw eta kala xifdiyow eta kala laqbaysadaw eta may iclaamyaana wargeliyaane muasasatu najaaxana nin furunta ilaahay cimro ninsiya ini laku faa'iidaysadoo laku qiibkaadada cimro wanaagsan ilaahay ninsiya hani ka guulaysadina ilaahay nin waala hadafka nin furina ilaahay nin xaqiijiya wajazaakum allahu khayr macadkan alnajaax wuxuu ku biirayaa silsilad macaahid iyo xarumo waxbarasho oo wilaayada islaamiga ee baay ay bilooyinkii lasoo dhaafay ka hirgelinaysay degmooyin iyo deegaano dhowr ah kuwaasoo ka mid ah xarumaha ugu firfircoon ee fidiya waxbarashada dadkan u adeega jasaaka allaahu khayran walaalka bashiir bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada rabdhuure ee wilaaya islaamiga ee bokool ayaa goofagaaraha ku daawaday aflaam jihaadi ah faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan
halkan waa deegaanka wardhujeeley oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada rabdhuure ee wilaayada islaamiga ee bakool waxaa halkan isugu soo baxay qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaanka kuwaasoo goob fagaaraha ku daawaday aflaamtii ugu dambeysay ee uu baahiyey kanaalka kataa'ib al ikhbaariya aflaamta ay bulshada daawatay ee loo soo bandhigay waxaa ka mid ahaa filimkii ugu dambeeyey ee ceelhareeri ee wilaayada hiiraan kaasoo lagu xasuuqay maleeshiyaad fara badan oo murtadiinna waxaa sidoo kale loo soo bandhigay aflaam kale oo jihaadi ah idaacadda islaamiga andalus ayaa goobjoog ahayd fagaarihii aflaamtan lagu soo bandhigayay waxaana noo suura gashay inaan la hadalna qaar ka mid a bulshadii aflaamta daawatay iyagoo ka sheekeeyey filimadii ay daawadeen dhanka kalena mahad alle kadib u mahadceliyey mujaahidiinta gacantooda uu allaha ku cadaabay murtadiin fara badan bismillaah alxamdulilaah ilaahay ka mahadsan dhowkoe ka sugugna maxaafadada rabdhuura gaarhaan qaryada wardhajiiley may ooganta ka daawadahayna aflaam jihaadi ah aadun kala duwan may daawanay filinkii moqokori ceel hereeri ilaa aflaamo badan ha daawani alxamdulilah ilaahay ka mahadsan maylena riggii mujaahidiin tahay gaaladan sadaweeli ilaahay goolsi garabshoon alla gala naybaa ka sugugnaa ooga warbujiiley hoosteedaas degmada rabdhuur aflaam jihaadi naneenkashadiya ka fiirsadahayn ilaahay ka mahadsan aflaantaasay maybaa kumid aha dagaaladii geekanka dambeeyeen osabiid sawiraantii oo yanana tusi eediyeedaan ka faraxnay waana ka faraxsanna mujaahidiinta ilaahay garabsho gala meel raayso eediyeedaan ka faraxsanna mujaahidiintana garabsho la gala walaa'inkii yaa badan oon aragay may wahaa gaalada horta eedaan kibrintaa kibir iyo googax lagalaas marka dambena maaraasaya oo cawaadayaano ilantiyo qubadaas mar welba maaraan mujaahidiinta saweelan haagan haagaangaadaan walwelbiguraayaan kadibna maaragaas hadiiba oo xasmin laga goodo mase gaaladii la weerara oo waadayaan argacsatan iyo oo boorayaan oo gaylaayaan meelaraayso ciidanka haw ciidanse kantaruuf walguraayaan argacsad ilaahay mujaahidiinta garabsho galalena jazaahum allahu khayran alena oo kumay baa unta ka fiirsayna magaalada wardhuure aflaamti hotanka damboyti mogokari iyo onay sabiid geeka sawradi laa ku bandhakahay waleenan kamaadileen mujaahidiintan kamahadayaana ilaahay subxana watacaala baadjea mujaahidiintan kamahadayaana ilaahayna guulsi unin garabsheena maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ku dadaalaya sidii bulshada ku nool deegaanada aan heli karin aflaamta jihaadiga loo gaarsiin lahaa si ay ugu indhaqabowsadaan jabka murtadiinta ka soo gaaray duulaankii ay ku soo qaadeen wilaayaadka islaamiga jasaaka allaahu khayran walaalka abu xasaan guud ahaan walaalahyaga muslimiinta warkays waxnimo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus saaka waanaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaanoo suurtageli waan ugu mahadcelinayna allah subxaana وتعالى والله يجا مسلمين تكون سنتي دقيسيقا وركس وحنم أندلس الله سبحانه وتعالى هذه كأجر سي دقيسيقا إذا عاد سلامي قال أندلس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجهادكم مبارك